aad baad umahadsantahay waxaan kaala hadlayaa meel la yidhaahdo dhumaase oo hal kilomitr iyo bar u jirta magaalada buulaguduud halkaas maxaa idin geeyey halkaa waxaana geeyey cool qabow baana galay oo biyo ah gartay naf nagamuusan goynin hantina nagamuusan dhicin kale e beerihiina waa naga galay galabkiina wuu naga galay gartay waxay nagu khasabtay marka meeshaasoo la yidhaha dhumaase oo horay sagaashan iyo toddobadii ilaahay dadku badbaadiyey markii horena noobaastasnayd intii la qaylinayey yaanu ku guur dee guryo nooma dhisna waxaa weeye ninka ugu tarta ku jira dhagaxaayay waa ninka bac laba bacoo sita gartay kii kale wuu iska fadhiyaa waa tahay waa sidee marka xaaladda deegaankii aad ka barakacdeen ee buulguduud dhinaca laamiga ka waran xaafadihii kala duwanaa ee magaalada bal ka waran wulaguduud iyo laami iyo iyo weligu way hayaan gartay intaa meel gabalahoo banaan kuma jirto magaalada dhexdeeda iyo biyuhu hadda sabaynhayaan buundadii ka waran ee deegaankaas ku taalay ee isku xidhaysay buulguduud iyo deegaanada kale ee ku dhow dhow buundadii isku xidhaysay ilaa muqdisho iyo kismaayo isku xidhaysay buundadaas shacab dambaa looga noqonayaa way way goday xalay bay kacday gartay way dintay inkastoo hadda annaga eriyadaas wax difaaca u sareeya annagu aanu nahay oo hadda aan ilooyinkii kale lagaba ay dul taagan yihiin ay nala joogaan qaarkoodna dambuulba uu tegey wax halkaa ka iman karaa dawlad in ku yimaada mooyaane ma jiro dhinaca kismaayo iyada ka waran waddada ma idiin furan tahay maya waddada way naga go-an tahay gartay
ee la yidhaha xaaja weyne waa ka go-an tahay gartay oo daadadkii baa gaadhay dawladkii baa gaadhay shalay baa ugu dambeysay maritaan gaadiid maro meesha la yidhaahdo buunda mas-uul oo udhaxaysa yontooy iyo buuyo guduudna iyana caawa eey goodo waa loogu qaateen waa tahay marka idinku xaggee baa taakula ama cunno ka heshaan adiga iyo guud ahaan dadka deegaanka ku bara ka barakacay oo dhan ba ee reer buulaguduud annagu wixii aanu haysanay ee horey u haysanay ilaahaynu siiyey inay ku yartaa iyo inay ku badan tahayba wixii hore unba hadda la raacayaa waxa cid noo timid oo intii hadda afar beri weye biyuhu intay socdaan aan u malayn gabar lagu wiwaawasiir baa maalin saddexaad noo timid gartay indhaindhayn bay ahayd oo adigu way noo timid waanu iswaraysanay oo markaa meesha aanu degnay oo la degahayo oonu dhulkii cabiraynay noo yimaadeen waa sawirkoodi bay qaateen waa kala waanu kala tagnay ka waran bal dadka xaaf dadka halkaas degan ee ka barakacay deegaanka bulguud xaaladooda waa sidee adeerow xaaladooda wallahi lama qiimeyn karo qof hadda caawa dab baryagal haysta iyo qof aan haysanin labada way isugu jiraan inta aan baryagal haysanin baana badan oo geeda hoos fadhida dawta haween nin guri xariisa ku jiray oo aan baxna sidan gadana karin baa yaa boqol kiiba sagaashan ah waxaa la mahadiisa shalay iyo maanta roob nama helin oo roobku uu nagu yaraa intaasaa alla mahadiisa oo mataqaanaa maxaan ku yidhahdaa hadda caawa lagu jiifanaya hadda maanta shalayna heli lahaa dadku waaba waxaan ku dhihi karaa waxbaa inay dhintaan laga yaabin waa yahay maxaad codsanaysaan oo ku baaqi lahayd wallaahi adeerow wax badan baanu codsanaynaa oo ah in dadkaas lala soo gaadho kow marka ugu horeysa bal horta hooyin lala soo gaadho marka labaadna marka labaadna in lala soo gaadho sahaydii ama ay ku dheeraan ama meesha ku haysan lahayd in lala soo gaadho hay-adaha iyo maamulka jubbaland labadaba waxaan leenahay dadkaasaa loo soo gurmado meesha la yidhaha istanbul oo hadda aad dadku ay ugu mashquulsan yihiin waxa weeyaan waa iyagu hadda baahigooda biyihii way ka baxeen gartay idinkaa go-an laakiin annaga biyihii way nagu shaqayaan waddadana way go-an tahay